halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toosa nooga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrbaam hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhammi oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee somali v o e com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan waana warnimo khamiisa bisha oktoobarna waa shan iyo labaatan sannadka laba kun iyo labiyo tobanka afrikada bari haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barhkii aroornimo halkay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya aniguah maxamed cabdi iyo sahre cabdi axmed dagaal culus ka socday deegaanka ee tuulada leego ee degmada walaweyn ayaa gaari oo shacaba soo dhexgalay dagaalkii socday si kama uu soo dhexdhexay marka gaarigaasna waxaa waxay yeelaysay rasaastii laisweydaarsanayay iyo madaaficdii laisweydaarsanayay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cabdile yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo ka hadlaya dagaal ka dhacay gobolkaasi shabeellada hoose oo ay dad rayida waxyeello ka soo gaartay sideed ka midana ay ku geeriyoodeen qodobada kale barnaamijka aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah malaayiin muslimiin ah oo maanta taagan carafo waraysi gaar ah ayaynu idinkaga haynaa codbixinta doorashada maraykanka gaar ahaan dadka asal ahaan ka soo jeeda afrika iyo eshiya waa sidee codbixintoodu warbixin ayaan iyadana idinka haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha waxaase ka soo hormaraya warkii dunida dowladda tuuniisiya ayaa waxa ay sheegtay inay xirtay mid ka mida muwaadiniinteeda oo la aaminsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii sebteembar koob iyo tobankeedii lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee dalka liibiya afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi troj khaaled ayaa waxa uu sheegay in arbacadii shalay ahayd cali hazer ay oo siddeed iyo labaatan jir ah uu ku jiro xabsiga ku yaala magaalada tuunis iyadoo aysan wax faahfaahinoo dheeriya aysan sii bixinin safaaraddu ambasador christopher stevens iyo saddex kaloo muwaadiniin maraykana ayaa ku geeriyooday qunsuliyadda dalka maraykanka uu ku lahaa dalkaasi libiya weerar ka dhacay magaalada bangazi bishii ina dhaaftay ee sebteembar wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaanan wax jawaabo deg dega arrinkaasi horey uga bixinin maxkamad federaali ah oo ku taalla dalka maraykanka ayaa axmed rasaam oo u dhashay dalka aljeeriya ku xukuntay toddobiyo soddon sano oo xadhiga xukunka ayaa imid markii lagu helay dembiga ah inuu doonayey inuu qarxiyo gegida dayuuradaha magaalada los angeles ee gobolka california habeenkii sannadka cusub ee sannadkii kii maxkamaddan oo ku taalla magaalada seyaatl ee gobolka washington ayaa xukunka soo saartay arbacadii shalay kadib markii dacwad oogayaashu ay racfaan ka qaateen xukun hore oo labayo labaatan sano ahaa kaasoo ay sheegeen inuu yaryahay dacwad oogayaasha ayaa xukunka xukun intaas ka adag ku dadaalayay iyagoo ku doodayay in master razam uu weli khatar ku yahay maraykanka maadaama uu ka baxay heshiis uu ku bixin lahaa macluumaad dad kale oo shirqoolka kula jiray
dowladda suudaan ayaa waxa ay ku eedeysay israa'iil inaywaxay ku tilmaantay duqayn ay u geysatay wasaaradda warshadii hubka ee ku tilay magaalada khartuum wasiirka arrimaha warfaafinta ee dowladda suudaan axmed balaal cosmaan ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in duqayntaasi ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladda israa'iil sababna ay u noqotay qarax soo gaaray warshadda hubka ee khartuum yarmuug manufacturing complex habeennimadii talaadadiina dhaaftay ah arbacadii shalay ahaydna shir jaraa'idoo uu qabtay wasiirku waxa uu sheegay in laba ruuxoo rayida ay ku geeriyoodeen qaraxa oo dhaawacay dhismayaalkii ku dhowdhowaa goobta lala eegtay gantaaladaasi dowladda israa'il iyo wasaaraddeeda arrimaha dibadda ayaanan midna ka hadlin arrinkaasi waxa ayna ka gaabsadeen inay jawaab ka bixiyaan eedeymaha uga yimid dhinaca dalka suudaan
ergeyga caalamiga ah ee suuriya lakhtar ibraahimi ayaa sheegay in dowladda suuriya iyo mucaaradka ka soo horjeeda madaxweyne bashaar al asad ay isku raaceen xabad joojin inta lagu guda jiro munaasabadda ciiduladxaha oo bilaabanaysa habeennimada khamiista ah waa caawe ergeyga qaramada midoobay ee jaamacadda carabta ee suuriya waxa uu sheegay in maalintii arbacadii shalay isagoo jooga kairo waa magaalada qaahira dalka masar inuu rajaynayo in xabad joojinta maalintaasi ay horseedi doonto heshiis dhexalgal ah oo ay qayb ka noqda kaasoo qayb ka noqda hannaanka siyaasadeed ee lagu soo dabaalaya dalkaasi suuriya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay qiimaynayaan xabad joojinta ayna qaadan doonaan go'aankama dambaysa maanta oo khamiisa halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal siddeed ruux oo rayida ayaa ku geeriyooday in ka badan toban kalena waa ay ku dhaawacmeen markii gaadhi ay la socdeen oo noocyada basaska yareer ah lagu riday rasaas isaga oo maraya deegaanka leego ee hoostaga degmada wallaweyna gobolka shabeellada hoose cabdifataax cabdille yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose ayaa idaacadda v o a u sheegay in baabuurkii ay saarnaayeen dadkaasi uu dhexda u soo galay xilli dagaal uu ka socday deegaankaasi kadibna ay sidaasi madaafiic laysweydaarsanayay ugu dhaceen saare cabdi axmed oo joogta washington ayaa ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka weydiisay inuu faahfaahiyo sida ay wax u dhaceen wallaahi xilli maanta barqadii uu dagaal culus ka socday deegaanka ee tuulada leego ee degmada walaweyn ayaa gaari oo shacaba dood xaggana dagaalkii socday si kama uu usoo dhexdhexay marka gaarigaasna waxaa waxay yeelaysay rasaasta laisweydaarsanayay iyo madaafiicda laisweydaarsanayay ayaa waxay yeelaysay walaal macaan ma garatay waxaa nagu maqaalo ah in baabuurka uu ahaa noocyada minibaska loo yaqaano ee soomaaliya isaga kala goosha magaalooyinka qaarkoodna ka shaqeeya islamarkaana dadkii saarnaa markii lagu dhuftay ee qori weyn ay sideed ruux meeshaasi ku geeriyoodeen in ka badanna toban ay ku dhaawacmeen marka adiguma waxaad leedahay gaariga waxa uun soo dhex maray uun meel rasaasi ay ka dhaceyso sidaasay dadku ku geeriyoodeen walaal ma aan anigu saan leeyahay maaha sida xaqiiqada jirtaa waxay tahay in dagaal meesho ka socdo ana hadda waxaan kusuganaa furunta kore ee maxaa la yidhahdaa udhexeysa gobolada baay iyo shabeellaha hoose udhexeysay tuulada jameecada agteeda hadda joognaa furuntii dagaalka hadda maaragtay kusugannahay furuntii dagaalka joognaa hadeertaan waxaa dhici karta mararka qaarkood in xabadaha maqsidaa dhici karto waxaan martay intaasi u yeelinaa in dadka shacabkaan wax la waxyeelinin oo maaragtay inta ugu yar khasaaro ay gaari karto maaragtay la sameeyo haddii kalena khasaaro la-aan la sameeyo laakiinse haddana waxaa dhacday maanta xilli dagaal culus oo ka socday azaarka tuulada leego degmada walaweyn ayaa waxaa dhacday in xabadihii iyo madaafiicda laisweydaarsanaya dagaalkoo si xun u socday gaarigan oo si xowli kusoo galay in rasaastaasi waxyeelaysa walaal macaan marka waxaad leedahay dadku baabuurkay dhex saarnaayeen kadibna dabsaar ayaa lagu sameeyey baabuurkii dadkuna sidaasay ku dhinteen hadda gaari gaari socdo ahaa labada dhinacna way dagaalamayeen lamana kala fogeyn dhinac kasta wuxuu is leeyahay gaarigaana socdo waa kan kale oo adiga raba inuu maaragtay ku khiyaano oo kugu khiyaano qaab shacaba marka sidaas ayaa labada dhanba maaragtay saas la sameynaya because baabuurta hadda qaarkood lawada adeegsanayay baabuur shacab camala xataa marar qaarkood laiska dhigayay sometimes dagaalka waxyaabada badan uu leeyahay laakiinse haddana waxyaabahaas oo iska jirjireen laakiinse haddeertaan cid si toosa loogu eedeyn kara male laakiinse xataa waxaaba la sheegayay in gaarigaasi quriga zuuga ay ku dagaalamayeen al-shabaab inuu haleelay ay u badneed qoriga loo yaqaano zuuga oo al-shabaab ay meel fog kasoo ridaayeen inuu haleelay gaarigaasi laakiin dad goobjoogayaala oo v o eda oo ay la hadashay waxay noo sheegeen in dhinacii amisom iyo ciidamadii dowladda isla socday xaggooda ay wax uga dhaceen dadkaasi sidaasina ay ku geeriyoodeen intooda badani miyaad dafirsan tahay laakiinse waxaan ku weydiinayaa meesha meel waxay ahayd oo duur ah meesha lagu dagaalamayay dad goobjoog hadhiin geedo goobjoog ah dheh geedo goobjoog dheh dad goobjoog meesha ma jirin ilaa marka laga reebo dadkaas oo rayidka oo sida kamka usoo galay oo labada dhin oo isdagaalayo xabada si xun u socoto madaafiicda socoto soo maaragtay kusoo dhexdhacay oo qurigaas zuug ah lasoo ridayana waxa yeeleeyey oo sida hadda maaragtay maqaaladii ugu dambeysay aan ku hayno baaritaanka ugu dambeya aan ku helnay xabadihii ku dhacday waxay ahaayeen zuugay ahaayeen quriga loo yaqaano zuugan dadka ku dagaalamayay waa la yaqaanaa maanta marka waa la fahmi karaa marka dad hadda goobjoogayaalaha ma jirin ba anaa khasaaraha khasaaraha shacabka ilaalinayna tuulada leegana laguma dagaalamin kor aan inta ka marnaya magaalada marka maaragtay geeska kaga baxnaa ciidankii shabaab dhabarka lagula yimid dagaalkana saasuu ku dhacay meeshaasuna dagaalka ka socday marka dad goobjoogayaala hadda la dhihi karo tuulada lagu dagaalamay ma jirto taasi qof ku yidhahda goobjoogo ahaa ama nin askari dowladda ka tirsan amba maaragtay mas-uul dowladda ka tirsan ama kale wuxuu noqon karaa nin al-shabaab ka tirsan oo noqon karaa marka qof dhexdhexaada ma noqon karo qofkaasi ugu waa tahay adigu marka dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay maadaama aad ii sheegtay in goobta aad joogtay welina aad joogto indhahaaga ma saarta aniga hal qof oo rayid ah oo maaragtay oo maxaa la yidhahdaa oo la yiri maaragtay dadka markii meydadkii lakala qaaday oo layiri qaar walba meel meeshii dadkii ila safar waaye dadku wada socdo waaye dad bu meelay ka wada yimaadeen marka adi hal qof oo maaragtay waxaa la ii sheegay degmada walaweyn la geeyey oo maaragtay deegaan ahaan maaragtay xawaar maaragtay leeyahay oo qofkaasaa dhintay oo la iisoo sheegay way jirtaa dagaalkii maantana maaragtay qori zoo aha gaariga ku dhacay zuugaasaa wax yeeleeyey laigu yiri way jirtaa dadkan xaggee ka yimaadeen xaggeese ku socdeen haddii aad tihiin maamulkii gobolka ma sii xansateen oo ma sii ogaateen xaaladooda waxay ahayd dadkani intaan ka warhayna kulley dad oo ka yimid dhankaasi iyo kor buurhakabay ahayd waddadaasay ku yimaadeen meeshaasay kasoo bixeen ma dhihi karo laakiin buurhakaba ama baydhabo labadaas midkooday ka yimaadeen laakiin dhankan iyo magaaladan loo yaqaano walaweyn ama daafeed loo yaqaano midkood maaragtay ay soo so ay soo socdeen magaalada daafeed ay soo socdeen ama kale walaweyn ka utaqaanid marka hadda waxaad leedahay dadkaasi waxa ay wax ku noqdeen goob dagaal u ka socdo ee ma ahayn dad walaweyn daafaheeda dagaal ka socda weye haye maya ma goob dagaal culusi ka socdo ahaa goob dagaal culusi ka socdo oo la ogaa maanta siftin buu meesha dagaal uga dhacay dagaal faraha gacmaha laiskula tagaa ka dhacay meesha maxaa layidhaha dagaalkaas ayayna ku waxyeeloobeen inta dhimatana waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto walaalaheena waaye qaarka dhaawac ahayna isbitaalada hala geeyaa nadi waa amar aan bixinay waana lasoo qaaday caawa isbitaaladii ku hoyanayaan ilahayna waxaan urajeynaynaa inuu caafimaad siiyo waayahay bal waxaad ii sharaxdaa ama aad noo sheegtaa dagaalka aad sheegtay inuu walaweyn ka socdaya daafaheeda wuxuu ahaa
deegaanka degma maxaa lahaa degmada walaweyn deega degma ahaan ay ku tirsan tahay deegaanka saleego laakiin saleego walaweyn marka la fiiriyo magaalada oo caasimada u ah degmada waxay u jirtaa afartan iyo shan kilomitr waxayna ka xigtaa dhanka buurhakabay ka xigtaa waana tuulada ugu shisheysa ee gobolka shabeellaha hoose waa tuulo xuduud la leh tuulada kale jameecada la yiraahdo degmada buurhakaba marka dagaal ayaa maaragtay ciidamada dowladda kumeel gaarka ah ciidamada dowladda federaalka andhaha suri iyo ciidamada amisom ah ay ku qaadeen halkaasi si amniga wadadaas ay u xaqiijiyaan howlgalladaas marka beryahan oo dhan ay socdeen waxaa lagu guulaystay beledoogle yaaqdari weyne ilaa ileego maanta in laysku furo markana waxaa la dhihi karaa dhulka duurka ahaa oo hoodka ahaa inta badan waa laga baxay marka dhul iska salaax ah oo iska nadiif ah inta badan la geli doonaa marka waxaa la filayaa in dagaalo badan aagaasi ka jiri doonin makalase walaal
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cabdille yuusuf guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo sahre cabdi axmed oo washington joogta khadka telefoonka ugu warrameeyey
malaayiin muslimiin ah ee sannadkan xajka gudanaya ayaa maanta u qulqulaya dhinaca carafo wariyaha v o e da ee waqooyi bari dalka kenya maxamed faarax shire waxa uu ka mid yahay xujeeda sannadkan khadka teleefoonka ah ee magaalada barakeysan ee maka ayaa waxaa kula xiriiray maxamed cabdi sandheere ugu horreyntiina waxa uu uga warramayaa goobta wakhtigan uu ku sugan yahay
waxaynu kusii soconnaa carafa ayaan kusii soconnaa oo waxaynu markaan isku diyaarinaynaa oon saaranahay qaar ka mida gawaarida halkaa kuwa badan oo muslimiinana ay iminka isku diyaarinayaan in daqiiqadaha soo socday ka gudbaan mina aadaan carafa waan gartay marka carafa intay idiin jirtaa iminka
qiyaasta carafa iyo mina waxay isku jiraan toban ilaa laba iyo toban kilomitr halkaasoo malaayiinta muslimiinta sugan mina ee xalay kusoo dheelmaday ay ka hayaami doonaan marka ay salaada tukadaan subaxnimo oo iminka aynu salaada ka baxno usii soconno haddii eebe idmo aynu tagno carafa waan gartay marka carafa intee la joogayaa muddo intee leeg carafa waxaynu joogi doonaa maanta maalinta keliya xajka la gudanayo halkaasoo allibariga ugu badan oo ka dhici doono kadibna waxaynu usoo hoyan doonaa caawa mustalifa
waan gartay marka carafo marka la joogsado maxaa xigi doona carafa marka la joogsado allabarigaasi kadib waxaa xigi doono la imaan doonaa musdalifa oo habeen la bari doonaa taas oo oroornimada berrinta haddii eebe idmana laga soo bixi doono oo lagu soo noqon doono mina kadibna waxaa la joogi doonaa laba maalin ilaa saddex maalin baa mina la joogi doonaa waxaana la samayn doonaa dhagax tuurka waxaa la tegi doonaa jamaraadka waan gartay marka bal waxaad iiga warantaa dareenka guud ee muslimiintu sida uu yahay runtii muslimiintu way isku hambalyeelayaan waxaa la kala dejiyey kaabam afriqiya yurub iyo weliba mataqa america iyo weliba asia waxaa la kala dejiyey kaalaan baa la kala dejiyey waa shalay iyo saaka waa maalimaha keliya dadku is arkayeen oo daqiiqadihii u dambeeyey anigu qudhigaygu waxaan arkayay dad badan oo naqaano horaan usoo arag ayaan arkayay dadku aada iskugu hambalyenayaan ayadoo weliba ay jirto in ilaa iyo lix boqol oo kamid a dadka kenyaanka ee kenya ka yimid ay xalay gogolaanahayeen oo banaan ku dhoomnaayeen oo anigu qudhigay waan kamid ahaa waan gartay marka sanadkan bal waxaad nooga warantaa jawiga guud siduu ahaa wax shila ilaa iminka ma dhacay siduu yahay fududaynta maamulka xajka sacuudigu ay fududeeyeen howlaha xujayada ee sanadka
sanadba sanadka ka dambeeyo xajku waa uu sii fududaanayaa iyadoo markaasi dowladda dalka sacuudiga ay ku isticmaalayso lacag malaayiin dollar dhan ilaa iyo saddex boqol oo milyan oo dollarka dalka maraykanka ay ku isticmaalayso fududeynta waxaa dul na dul hehaabaya daqiiqad diyaarado helicoptero sida qumaatiga u kaco waxaa jira oo kale caafimaadka ayaa si fiican loo sugayaa mar walbana cariiri lama waynayo iyo fursad la-aan lama waynayo labada dhinacba balse ilaa iyo saddexda milyan dadka kor u dhaafaya ee muslimiinta ah waxay aada ugu faraxsan yihiin gudashada xajka iyadoo la isticmaalayo tareena iyo la isticmaalayo adeega kala duwan ee dowladda ugu talagashay
waan gartay marka hadda waxaa lagu jiraa xilligii jilaalka oo sannado sii horreeyey xagaag ayuu kusoo beegmi jiray xajku cimiladu sida ay tahay sawir naga sii anigu xajkan waa xajkaygii labaad een soo xajiyo cimiladuna aad bay uga degan tahay marka la barbar dhigo xajkii hore een soo maray roobab higaan ayaa waxay ka da-ayeen labadii maalimood ee lasoo dhaafay mina iyo mustalifa taasoo keentay in qoyaan iyo weliba cimiladu ay isbedesho xujeeduna ay ahaayeen kuwa ku raxmaysanayay qabowgaasi faraha badan balse ciriiriga iyo weliba dadkan aadka u badan ee tendooyinka lagu xareeyay ayaa waxay keenaysaa in qudhigaygu sad iga dareemayso in hergab iyo weliba qandho badan ay dadku ay qaadaan taas ayaa keliya cilada iminka ka jirta halkana laakiin xaaladdu hadday u degan tahay marka siday ula tacaalayaan saraakiisha caafimaadku arrintaas ilaa labaatan kun oo dhakhtar ayay dowladda dalka sacuudiga ku daadisay guud ahaan laba saddex boqol iyo labaatan dhakhtar oo ah dhakhaatiirta sida gaarka ugu tababaran cudurada faafo waxaan arkayaa ilaa iyo ambulaasyo fara badan oo la dhoobay meel walba dadaal fara badan ayaa jiro balse inta badan dadku tacliin la-aan iyo aqoon la-aan ayaa suurtagal inay ugu qandhadaan teendooyinkooda dhexdooda oo isan isbitaaladu isan aadin balse hataa shirkadaha ayaa waxay wataan dhakhaatiir si gaara ay usoo qaateen oo aan arkaya iyagoo dadka daaweynaya
waan gartay marka haddaan su-aashayda ugu dambaysa ku weydiiyo dadyowga soomaalida ee ka soo kala xajiyey meelaha kala duwan ee caalamka ma is arkayseen ma kulmaan dadka soomaalidaah mise qolo walba waxay ku xidhan tahay teedhooyinkii loogu talagalay dabcan soomaalidu way israadsanayaan laakiin uma suurtageli karto inay is helaan annagu hadda waxaynu ku xareysannahay xerooyinka waaweyn ama tendooyinka waaweyn ee loogu talagalay dalka kenya oo keliya lama ogola in laisku markaasi laisku gudbo balse banaanka ayay isugu soo baxayaan qaar ayaa isa soo salaamayo iyadoo magaalada maka markii la joogayna dadku ay ahaayeen dad xero ah oo isku tegaya isoo salaamayo balse maanta muslimiinta dhammaantood waxay noqon doonaan kuwo isku arka banka carafa
maxamed faarax shire wariyihii waqooyi bari dalka kenya ee v o eedah oo ka mida sanadkan malaayiinta muslimiinta ah ee xajka gudanaya waxa uu khadka teleefoonka ee magaalada barakeysan ee maka ugu warramayay maxamed cabdisandheere oo haatanba igu wehelinaya stuudiyaha v o eda washington
halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaad naga dhegaysan karaysaan efemyada hirarka gaagaaban websaytkayga oo ciwaankiisu yahay somali v o a com iyo telefoonada gacanta haddii aad joogtiin dalalka u k iyo kanada waa tahay subax wanaagsan ayaynu mar kale idin leenahay akhyaartana dhegaysanaysaay haatanna gudaha maraykanka doorashada madaxtinimo ee maraykanka muddo gaaban ayaa ka harsan xamaasadda doorashaduna waa ay kasii badanaysaa halkii ay ahayd gobolada muhiimka ah halkaasoo codbixiyayaashu ay go'aamin karaan natiijada doorashada ee sanadkan taasoo aada isugu dhow gobolka north carolina ayaa loolan adagi uu ka jiraa iyadoo obama iyo ramnina ay tirada kala taageersanaya aada isugu dhowdhow yihiin dadka maraykanka asalkooduse uu yahay afrikaanka kana soo jeeda afrika ayaa xilli hore waxa ay bilaabeen codbixinta wariyaha v o eda chris simkanis ayaa warbixintan inoo diyaariyey hase yeeshee waxaa soo koobaya mar kale maxamed cabdisandheere
waannu soo codaynay ayuu yidhi codbixinta lasii horumarsanaya ayaa ka socota gobolka north carolina dadka maraykanka ah ee asalkoodu afrika ka soo jeedo sida walter gilmore in arrinta la dedejiyaa macno badan ayay u leedahay wuxuu idhi anigu waxaan guud ahaan ka walwalsanahay shaqooyinka dad badan oo gobolka north carolina degani waa shaqa la'aan waxayna doonayaan inay dib ugu noqdaan shaqooyinkoodii ay ka hayeen dalka gudihiisa inta shaqooyinka dalka dibaddiisa loo dhoofinayo ayuu yidhi tiradii ugu badnayd ee dadka maraykanka ee afrika ka soo jeeda ayaa afar sano ka hor madaxweyne obama siiyey guul aan buurnayn hase yeeshee tartanka sannadkan waxaa muuqata in raamni uu in yar ku horreeyo saadaasha dadka laakiin aad ayay isugu dhow yihiin gobolka north carolina dadkiisu waa ay ku kala qaybsan yihiin ciddii dalka hoggaamin lahayd waxaan doonaynaa cod kasta markaa ku dhiirigeli inuu soo baxo oo uu halkan hal mar yimaado alma adams waxay siddeed iyo toban sannadood xubin ka ahayd baarlamaanka gobolka north carolina waxay og tahay sida ay muhiim ugu tahay dimuqraadiyiintu inay helaan codka dadka asalkoodu afrika ka soo jeedo waxay sheegtay in isu soo baxa dadka madoobay ilaa iyo hadda aad u wanaagsan yahay dhinaca kale waxaa iyaguna sannadkan diyaargarow ku jira dadka maraykanka ah ee asalkoodu uu eeshiya ka soo jeedo dadka maraykanka ee eeshiya ka soo jeeda waa bulshada dhinaca tirada ugu korriinka badan dalka maraykanka hase yeeshee marka taariikhda dib loo eego ololayaasha xisbiyadu il gaara kumaysan eegi jirin iyada oo haddaba doorashadii guud ay maalmay naga xigaan laba nin oo walaala ah oo ka soo jeeda eshiya islamarkaasna maadeeya ayaa isku dayay inay majaajalladooda u adeegsadaan sidii ay u soo jeedin lahaayeen daa'irta maraykanka ee asalkoodu uu eshiya ka soo jeedo fideow ay youtube-ka geliyeen ayaa wuxuu ka hadlayaa xaafadda ay ka degan yihiin magaalada los angeles ee gobolka californiya taas oo ah xaafad ay dadka eshiyaanka ahi degan yihiin waa xaafadda loogu magac daray lix laba lix oo ah furaha telefoonka ee deegaankaas david fang oo ah mid ka mida labada walaalaha ee majaajileeya ayaa wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa in bulshadani ay u baahan tahay inay weji yeelato way u baahnaayeen gaar ahaan dhallinyaradu cid hoggaamisa waxaynala noqotay inaan arrintaas samayn karno una samayn karno si wanaagsan ayuu yidhi ururka lagu magacaabo asian american legal center ayaa maalgeliyey fideogan maamulaha ururka ee dhinaca doorashada tansiila axmed ayaa sheegtay in ururka yoolkiisu uu yahay dhallinyarada xaafadda waxay tidhi guud ahaan dhallinyaradu ma codeeyaan guud ahaanna dadka maraykanka ah ee eshiya ka soo jeedaa ma codeeyaan taasoo noqonaysa in dhallinyarada eshiyaankahi aanay codaynin ayay tidhi hase yeeshee doorashadii laba kun iyo siddeeddii dhallinyarada xitaa kuwa eshiya ka soo jeedaa aad bay u codeeyeen tansiila axmed ayaa sheegtay inay weli jiraan dad maraykan oo eshiya ka soo jeeda oo codayn kara hase yeeshee aan codaynin waxay arrintaasi ku eedaysay ololayaasha xisbiyada oo aan la xidhiidhin dadka laga tirada badan yahay maxaa yeelay shaqo dheeraada ayay u baahan yihiin sida in wax loo turjumo
warbixintii chris simkanis oo uu noo soo kobayay maxamed cabdi sandheere ayay taasi ahayd halkaad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eeda oo idinkaga imaanaysa magaalada washington subax wanaagsan ayaynu mar kale idin leenahay haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha ee in badan oo idinka mida aan huba inaad wada sugayseen waxaa magaalada koonfur afrika ee johannesburg noogu soo diyaarisay wariyaha v o eda sowdo xuseen maxamuud
inkastoo xale ay soo afjarmatay lugti koowaadee israreebka koobka ciyaaraha naadiyada yurub ee uefa champions league xagga guruubyada ayaa dhiga manchester city oo difaacanaysa horyaalka waddanka ingiriiska rajadeeda ay aada u fog tahay maadaama ciyaartii ugu dambeysay xalay kooxda ayax amsterdam ee waddanka netherland saddex gooli hal guuldaro ay kala soo noqotay hal dhibicna ay weli haysato ciyaarihii dhammaan la dheeray gruubka d oo ayna tahay kooxda ugu hooseyso naadiga real jerman ee burushiya doortiman ayaa gruubkani hogaaminaysa waxaana ay ka guulaysatay real madrid oo sagaal jeer koobkan haysata oo gurigeeda kusoo booqatay kooxdani reer jerman ayaa laba gool iyo hal ku guulaysatay landaweska ayaa goolka ku adaafuray inkastoo qaybta hore ciyaarta ronaaldo uu barbardhacey laakiin kheyrar culus ay qaybta dambe soo qaadeen naadiga doortiman ayaa u horseedaysa laba gool iyo hal kooxdani real madrid inay kaga guulaystaan toddoba dhibcoodna ay ku hogaaminayaan gruubkani naadiga manchester cityna waxaa looga adkaaday saddex gool iyo hal nasri ayaa goolka ku adaafuray laakiin diyon iyo ericson goolal ay kala dhaliyaan ayaa horseedaysa kooxdani reer netherland in rajadeedii ay dib u soo laabato gruubka koowaad ayaa naadiga baris int jerman laba gooli ebar kaga adkaatay kooxda dinamok sigrab fc borto ayaa gruubkani hogaaminaysa kadib markii saddex gooli laba guul ah ay ka gaartay naadiga dinamo kiyef gruubka labaad ee b arsenal ayaa guuldaro la kulmaysa oo isxigta kadib markii horyaalka ingiriiska sabtidii naadiga norweg ay garaacday laba gooli ebarna xalay fal emarads waxaa kaga guulaysatay kooxda reer jalman ee shalka deegaanada reer netherland ee galaasyahan haantilan iyo ibraahim afal ayaa labada gul dhaliyay gruubka c zanad hal gool waxa ay kaga guulaysatay kooxda anderleek malaga hal gool waxa ay soo dirtay kooxda ac milan ee horyaalka wadanka talyaaniga waxaana haatan hogaaminaysa kooxdani malaga ee isbaanishka ka dhisan gruubka i ayaa waxaa guuldaro la kulantay kooxda horyaalka koobkan difaacanaysa ee chelsea oo ingiriiska ka socota laba gool iyo halna shagta duniska ayay kala soo kulantay ciyaaryahanka oscar ayaa goolka kaliya ay chelsea la imaadeen dhaliyay yuventusne barbardhac ayaa lagu celiyey gruubka f kooxda bayan munaq ayaa guulaysatay kadib markii liili hal gol ay kaga soo adkaadeen falensi saddex gool iyo eber oo xatrig oo soldaado dhali waxay soo dirtay beyt gruubka g ayaa waxaa iyagu hogaaminaysa barcelona oo guul dirqiyaa ka gaartay kooxda reer scotland ee celtic laba goole hal ayay kaga adkaatay inkastoo kooxdan scottishka goolka la hormartay ayaa jodi alba goolka dheeraadka u dhaliyey intii lagu gudu jiray wakhtigii beerdarada ee ciyaartaasi gruubka ugu dambeeya ee haj kooxda bortuqiiska ka dhisan ee baraaga ayaa waxay soo booqatay garoonka oo traafad ee manchester united laba goolay baraga la hormartay ayaa manchester united waxay keensatay saddex goolo ugu dambeyntii ay guusha ku raacday haafiya hanandes laba gool ayuu dhaliyay halka johny avanes gool uu dhaliyay kala tasaray mingol iyo gool barbadhac kalaaj ayay la gashay sawir xuseen maxamuud v o a johannesburg
waa tahay xubintaasi ciyaaraha iyo sooda xuseen ayaynu intaasi kaga gudbaynaa maxamed cabdisandheere ayaa stuudiyaha igu wehelinaya maxamed mid iyo labo qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa mahadsanid zahra dowladda tuunisiya ayaa sheegtay inay xirtay mid ka mida muwaadiniinteeda oo la aaminsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii sebtembar koob iyo tobankeediiyo sannadkan kaasoo lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee dalka libiya dhinaca maraykanka gudihiisana maxkamad federaaliya oo ku taalla dalkan maraykanka ayaa axmed razaam oo u dhashay dalka aljeriya ku xukuntay toddobiyo soddon sanoo xadhiga xukunkan ayay mid markii lagu helay dembiga inuu doonayey inuu qarxiyo geeyida duyaradaha ee magaalada los angeles ee gobolka californiya habeenkii sannadka cusub ee kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii
waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay haddii aynu amba qaadno dhinaca iyo kaalimihii maaso ee dadka reer soomaaliya kuba dhaqanba afrikada bari aan daaha uga rogi lahayn saaka aroornimadan su-aal baan ku weydiinaya saaro waayah heesaha soomaalida fanka soomaalida inta badan waxaa isla qaadaa wiiliya gabadh inkastoo labalaba ay dhici karto talantaaliga talantaaliga marka ee mid way isla wadaanoo way is ammaanayaan mid labadooda way isku qarxinayaan naare iska waraabinayaan mid wiilkaa la karbaashayaa mid gabadha la karbaashayaa marka heesan soo socotaa dhinacay ku dhacaysa ee sida lagaba yaabo dhegahaaga inay ku soo dhacayaan iyo asxaabta faraha badanayna dhegaysanaysa heeskani waa hees talantaaliya wada qaadayaan fanaaniinta saafi ducaale iyo axmed ishaar olol iyo heeskii laab dooxantood dawadeeda tahay mara gabadha calcalaysa ka dhiganta haahey waxay leedahay laab dooxantood dawadeeda tahay deeraha ka dhigin halka isaguna dhinaca kale wuu leeyahay daaqadihii rajada waaban daboolayba waan gartay intaasaanu kaga tegaynaa dhegaystayaasha intaynu afarta galabnimo kulmi doonno haddii la idhaahdo waa maxamed cabdi saare cabdixmed iyo dhammaan bahda v o nla sidaas iyo subax wanaagsan
dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin ceelbeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin waa hadal dhaweyn tusaaliyo dhigni caayaha dambana darsi kaaga dhigan hadal dhaweyn tusaliyo digni ayaha dambana darsi kaaga dhigan edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.